beeralayda ku nool tuulada Lafoole ee gobolka Hiiraan ayaa saameyn kala kulmay cudurka malabisada oo ku dhacay beerahooda. Dalagyada ay saameysay malabisada ayaa waxaa ka mid ah sisinta, yaanyada iyo qaraha. Xasan Cali Maxamed oo ka mid ah beeralayda tuulada Lafoole ee gobolka Hiiraan ayaa Radio Beerluulu uga warramay xaaladda beerahooda.
haddaan xagga beeralayda aan kaaga hadlo oon aniga ka mid ahay beeralayda wallaahi walaa adeeru een beerihii aan iyo baxda yareed anki aan ku tacabnay dalagii asiga ayoo taagan dalagyadana noocyo kala duwan ayuu ahay sida qaraha masagada een yaanyada oo qudaarta ah marka adeerow sisinta horta hal malabisa la yidhaah ayaa ku degtay gebigeedba waxay noqotay xabag camal oo da-ayso iyo yaanyadana sidoo kale qaraha naftiisa waa la galayoo qarihi meeshuna ka weynaada laga rabay afsoo yaro ukun la egowba wuxuu noqona uu sidiisi uu ku qarxaa uu ku bislaanaa uu sidiisi ku qarxaaba marka xagga beeraleydana wallahi adeerow aad iyo aad musiibadaas ayaana haysato oo xagga malabisada ah midda kale webigii biyahoon macaanayn oo qaraar galay oo markii lagu waraabiyo beerta meeshayna ka soo noqoto la rabay oo cudur kusii siyaadinaa marka webigana qaraar ayaa galay oo dhanaan ah marka adeerow xagga beeraleydane oo aniga aan ka mid ahay wallaahi xaaladeeda waa sidaas marka deegaanka lafoole kule jawgiisa haddii aan kaaga warramay adeer xagga beeraleydana waa sidaas Cudurka malabisada ayaa ka mid ah cudurrada hoos u dhiga wax soo saarka beeraha iyadoo muhiim ay tahay in beeralayda ay ka hortagaan inta uusan dalagyada ku faafin